wax alaal wixii dhul danguuda inaan loo isticmaali karin dana gaara waxaan kaloo iyagana ku raad joognaa in waddooyinka laga dhisanayo wadajir iyo dharkinleyba ayagana la joojinayo isla markaana cid allaale ciddii ku dhisatayna laga burburin doono aan la aqbali doonin waddo si kastoo sharci ugu haystaan inaan sharcigaas waxba ka jirin lana aqbali doonin in danta guud dhulka ah ummadda soomaaliyeed ee dad gaara ta dhistaan ay ku danaystaan waxaan u joognaynoo u adeegna shacabka taasna waa naga go'an tahay waana wadi doonaa